jankeedubu isqabtay oo dabeetana labadii xera ay isgaraaceen maalan cadan oo kale iskhilaafkeedii markuu fashilay labadii xerunbaa isgaraaceen dee magaalada lama garaacin fi lcaalami kulli may dhicin inta garoon dayaaradi ka kacday inay magaaladii ka kacday garaacdo iyadoo taasi jirta baa layidhi sidee baad u caawinaysay sidee bay u suurtagalahay inaad ninkan caawisaan caawimadunbaa wakti yaro xun nagaga beegatay buu ku jawaabay yani xuquuqal binaadamkana idigu sheegaysaan cidimahada hayso wuxuu ku leeyahay caawimada ayaa wakti yaro xun nagaga bilaabatay markaasuu yidhi wartad baa dhimanayuu ku celiyey sidee baa u siiseen markaasuu yidhi waxa laga yaabaa inaan ku idhaahdo this was the last promise buu yidhi waa dhibcidii u dambeeyey ee aanu siinay ninka kan waxaananu u siinay buu yidhi inuu ciidankiisu isku difaace iyagaas iyaga streamlia u isticmaalay buu yidhi iyagaa yaro tadarufay oo kuwii kale ku dhuftay annagu idinku wax iskaga celiyaan kunidhi buu kuleeyahay that an excuse ma waxaas aha wax an excuse dawladdii intaa leekayda xuquuqul bini aadamka ilaalinaysay ay ku marmarsootaan central commanderka ninkii maalintii dhaway tegaya xamar oo kale oo ah ciidanka maraykan oo dhan halka laga xukumo ninka ugu sarreeya wuxuu magaalada muqdisho tegay isagoo barakaynaya sagaal bilood ka hor siyaad bada dhicisiisii nine months only sagaal bilood ka hor ayuu tegay siyaad bada dhicisiisii muxuu samaynayay waxaan idin sheegaya maraykan wuxun buu rabaysnaa falsafadii ahayd meel hadday balaaya ka dhacda aan idiin sheegaan idin reer galbeedka aragtiyadooday ka mid tahay ay yidhahdeen meesha kawaaribtu ka dhacdo waa la saacidaawo nacraaf iyo fitanku meeshay ka bilaabmaanna dabkuun baa lagu sii huriyaa iyagoo iyaguba jecel inay idin laayaan haddaa idinku islaystaan isna waa inu hubka idiin dhiibaa si aa hore u marataan qaarkiinuna laga takhallusa haatane isagu ma kala jecla ninka soomaaliga ka dhimanaya ka wax dilaya idasaka xuquuqdan aad sheegaysaana xuquuqii ma jirto qadaaya siyaasiya waa laga yaaba wadankooda markaad joogtaan dee shacabkan iyo waxan baa kacayo siyaasada dawladda waxaa laga yaaba marka interial moroska in idinka laydinku isticmaalay waa laga yaaba waayo idinku waxaa ku hoos jirtaan wasaara daakhiliya waxaa ku hoos jirtaan niqaabaadka yaryare horta ah ee dawladdu hadday wuxu samaysan ka tahay idin kariyo waxaa laakiin niqaabaadkani kama wahayaan waxa dunida kale ka dhaca waa iska qaafiliin waxay ka ogayen ma jirto marka siyaasada mudaakhiliya way ka mudaharadaano oo kale dabadda ayaa uga warrami lahaa niqaabaadkani hadday xuquuqda u doodi lahaayeen iclaamka iclaamku muu sheegaa iclaamku waxay doonayaan adduwal ilkubra umu ka warrama waxaan idin leeyahay wixii soomaaliya uu maraykanku ka waday wuxuun bay ahayd inuu xoojiyo ama inuu tabaniyo musalsal alkawaris almaxsuuba binisba lilbii'aati alkhaasa bisukaani bilantaaj kaa uun bay ahayd wax kaloo uu maraykan soomaaliya ka waday ma jirin waxyaabaha aadka u yaab kale waxaa ka mid ah hadduu yahay xaqa bini aadamku waxa la ilaalinayo hadduu yahay maraykan wuxuu ka cadhaysan yahay aydiid iyo calimahdi iyo tuur iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa xuquuqdii bini aadamka ku xadgudbay hadduu yahay maraykan wuxuu ka cadhaysan yahay ilmaha caruurtee gaajada u baktinayo dadka aragteen ee wadada socon kari laha ama halkii wax lagu qaybinayay gaari kari laha hadday taa tahay oo run ka tahay alaysa dalika mawjuudan fi amrika nafsaha arrintani ma u malaynaysaa in maraykanka jirto maalin maalmaha ka mid ah tv-ga jarmanku wuxuu soo bandhigay documentary film la yidhaahdo here is not america mise here is not new york mid buu ahaa labadaa magac halkani ma aha maraykan waa documentary film oo uu kasoo dubay waddanka maraykan wuxuu isagu uga jeedaa siyaasaadka daakhiliga waddanka inuu dadkiisan dejiyo oo xasiliyo aanay kacdoon ka samaynin inuu tusiyo bawerka dunida ugu weyn iyo qaabku u nooliyay noocaytay ama dadka ku dhex nool bawerka dunida ugu nooli yacni qofka jarmalkaa inaanay marnaba la nolo lahayn inay taasi sababto yani inuu jarmalku iska tegi karo u arko cid ka barwaaqo badaniba ninka jarmal inaanay dunida kusoo noolayn waa documentary film markaasi xaqiiqa o aan ahayn filim la matelay waxaa laga soo qaaday magaalada new york iyo dhul lamida raawiga warinaya hadalkaba wuxuu tilmaamayaa intuu kamarada meesha kugu qabto magaalada new york oo qura buu yihi istriidyadeeda waxaa seexda saddex milyan oo qof oo bilaa guriya oo istriidyada habeenkii dhigta furshaantooda iyo bacahooda iyo waraaqahooda wuxuu tilmaamayaa intaasoo milyan oo kamida madowga dalka maraykan ku nool inay qumaamadaha wax ka cunaan kudaafada inay ku nool yihiin inay wax kala baxaan markaasaa waxaa la waraysanaya mid kudaafad kusii jeeda wax kala baxaya markaasaa laleeyahay sidaad cunada u heshaa marmar baanay kusoo ridin bu ihi shirkadaha waaweyn ama hudhaladu marmar baanay kudaafada halka kusoo daadin oo toddobaadkaa waxba ma hela lagu jawaabo waa kii la waraysanayay ayaa wuxuu leeyahay kudaafada maalinta waxba lagu soo ridi waayo waxaan cunno ma helno documentary filimka intuu wado ayuu wuxuu gaadsiinayaa xad uu soo sawiro buriijyada ugu waaweyne maraykanee maalintii aragtaan waxa gaadhi isku weydaaranaya oo habeenkii waxa bac yarta alla iyo warqad yaraaad malayno dee turdaa yani waxa qof qaawan ama qofaan waxba haysan ama darxumaysan meeshaa yaalla ayuu warinaya hadday dhabtay dad gaajoonayeen wax la siinayo fii amrica nafsaha wa fi new york nafsaha buy majaacadu dhabka dee maxaa loo quudin waayo talowma madowgeena madowgooda ka qurux badan oo ka fiican makeenaa laga jecelya miyaa saasaa filaysaa in innaga laynoo siiyey kalgacal dheeraad oo laynoo qabo oo dabeetana madowga maraykanka ku nooli baktiga kan loo ogol yahay waa waxyaabaha aadka u cajiibka leh maanta iclaamku aada uma faafiyo laakiin waxaa jira maanta kacdow ka jira wadanka maraykan oo ku saabsan dabaqaadka iyo nolosha ijtimaaciga ee wadanka maraykan waa sababta uu ku dhacay bush bush maxaa riday asiyada alkhaarijiya sidii la doonayey buu fuliyey meel kastaba dunida wuu jabiyey maray rushia wuu kala diray waa aragteenoo rushia meeshii ku dambaysay khaliijka iyo meeshii waa baabi'iyey meel kasta ciidamuu dhigtay yani maraykan wuxuu gaadhsiiyey bushaar aada iyo aada u sarreeya haddana waa la riday oo mid kalaa la doortay ka kale maxaa lagu doortay qadaaya aliqtisaadiya daakhiliya dhibaatada ka jirta maraykan gudaheeda daraaddeed baa lagu doortay nin aan ka tirsanayn republicanka ma taqaanin wadanka reba wadanka maraykan laba iyo afartanka madaxweyne soo maray dhowr iyo labaatan ayaa ah republican tabaneey ama dhowr iyo toban baa ah dimuqraadiyiin waayo dimuqraadiyiinta waxaa ku badan maxaysatada waa midabada laga badanye dadkan isbanyoolka ka yimi iyo kuwan latin americaanka iyo afrikaankan madow iyo fuqarada dadka waxba haysan beeraley kuwaasa ku jira dimuqraadiga republicankana waxaa ku jira maxay waxaa ku jira anglo-saxon peopleska dadka la idhaha anglo-saxon ka u badan anglo-saxonku inaga qabiilka iska daayo maraykanina leeyi laakin ya wey soomaalidaymaa wax akridaan maraykan madaxweyneyaashiisa ma taqaanin laba iyo afartanka madaxweyne maraykanka soo maray waa hal qabiil oo qura waa anglo-saxon nimaan qabiilkaasi ka tirsanayni weli wadanka maraykan madaxweyne kama noqon maca dimuqraadiyatiha ma u malaynaysaan madaxweyne maraykanka soo mara inay isku wada caqiide xata ahaayeen bush baa kii koob iyo afartanaad baa ka horreeyey koob iyo afartanka madaxweyne wadanka maraykan hortii soo maray dhammaantood waxay ahaayeen qayb qura dhammaantood protestan bay ahaayeen weli looma ogolaan wadanka maraykan xataa katoliga isku diinta ahaa inuu madax ka noqdo mara waaxidaba fi taariikh uu madaxweyne ka noqday wadanka maraykan xataa cid katoliya muslim daaya catolic kiina waa la dilay canadian family waa taqaanay waxa ku dhacaya taariikhdooda canadian family waa catholic people ma aha protestant aladiina yaciishuuna haakada ayaa waxay idinka idiin tilmaamayaan dimuqraadiyada waxa isweydiintale waxay tii oo haddaa muxuu maraykan inaga inaga soo dooray waxay leenahay kacdoonnaa maanta maraykan ka jira oo dawladda lagu gilgilaya oo kilintan laleeya wuu ka warwarsayay asbaab maalin dhaweyd uu khudbadeeyo wuxuu yidhi waxaan ka baqaya wixii laygu doortay inaan fuli kari waayo maxaanu kasii baqayaa maxay tahy kacdoonnada jira maanta waxaa kamid a maraykan gudihiisoo leh waar waxaan cunaha naga weynayo waa maxay soomaalidan aleedin ciidankaa difaacaya intaasoo bilyan baa lagu bixinaya yani dadkii way garan laayihin su-aal kale aan idin weydiiyey axad alikhwa maxamed cabdi carab la yidhahdaa wuxuu maalin daawaday c n n-ka barnaamijka tv-ga la yidhahda maraykanku leeyahy c n n-ku wuxuu soo daayaa waktigiina wayga dhadhow yaan u malaynaya mala hadal badanina weli way hayaa maadaama cadho badan ay hayso maxamed cabdi wuxuu leeyahay barnaamij ayaa meesha laga soo daaya la yidhaahaa crossfire barnaamijka crossfireka la yidhaahdo wariyuhu wuxuu soo fadhiisiyaa nimanka waaweyn ee siyaasiyiinta wadanka maraykan ee ama congress ku jira ama muxaliliintooda hore siyaasiyinta ama kuwaasiya meesha lasoo fadhiisiya dabeetana waxaa dood baa lala sameeya waxaa kaloo markaa crossfireka ku sameeya oo su-aala soo weydiiya dadka dabadda oo dadweynaha la soo hadla telefoon baa lagula hadlaa marka waxaa la idhaha maxay caynkaa caaniya caynkaaila maaha saaisa waa la doodaa markaa dood baa socota waayo nawcan maa dimuqraadiya loo ogolaya dadka xataa dimuqraadiyada la ogolaya waa xawla siyaasa xawla aliqtisaad maaha yani fi amrika dimuqraadiya almacada jirta dimuqraadiya siyaasiya waa jirta waana rasmi laakin dimuqraadiyada iqtisaadka iyada ma jirto waxaa la isweydiiyey markaa nin baa soo hadlay cadhaysan waxaan idiin sheegayaa aragtida hadda maraykanku idinka qabo wuxuu ihi war wadanka yara aleedin waxaanoo dhibaataha ka jirta maxay loo iibsan weyn waa kii soo hadlayay wadankana aleedin waxaanoo dhibaataha ka jirta war maxay loo gadan weynay buu yidhi markaasaa wariyihii wuxuu yidhi oo adiga ma muhiim bay kuula muuqataa laisweydiin maayo xuquuqal bini aadamka khilaafsanta iyo waxaanad sheegaysaa waxaa la weydiiyey ninkii adiga ma muhiim bay kula tahay baa la yidhi inaynu wadankaasi gadano markaasuu yidhi hayo aad bay muhiim ilato waa meel istraatiijiyo waa kaasoo dalihiina khaliijkaynu ka ilaashanayna waa kaasoo usuuliyiinta suudaniya buu yidhi eeraanna waynu ka horjoogsanayna waa manfadaynu qoladaas kaga duuli karno ama iskaga celin karno oo aynu adeegsan karno wariyihii baa markaa wuxuu ku jeestay ninkii siyaasiga ahaa ee maraykanka kaasi waa ra'yigii fardiga siyaasigii baa waxaa la yidhi adiga maxay kula tahay dadweyne waxay leeyihin meesha er inaynu iibsano maxaa laga qabaanaya siduu u hadlay siyaasigii maraykan ma yidhi waa niman waa niman muslimiin oo masaakiin oo gaajo u baktinay waxaa la siiyeen waxba yaynan iibsan maya maada qaala siyaasiyi lkabiir wuxuu ku jawaabay baahi uma qabna buu yidhi inaanu maanta ilaa xadkaasi u iibsano ama se u degno sababtu waxay tahay buu yihi waxaanu haysanaa wadan nooga fiican sacuudigaanu haysanaa buu yihi eeraan iyo suudaan ba ka difaacay khalaas waxa laydin gadan waayo meel kaloo lankataa la haystaa wax allaaliyo wax kaloo laydin daayo sababi ma jirto asiyaasiin kabiir yaquul bisaraaxa yani dadkeena waxna ma akriyaan waxna ma dhegaystaan siyaasigii weynaaba wuxuu leeyahay waxaanu idin gadan weyn waxay tahay yani waxaanu haysanaa meel kale oo aanu danahayaga ka fushana waida kana lamru kadalik yani waxaa la iibsadaabaa kamidtii ee iminka waan laydin baahnayn oo suuqiina baarmishtan baan markii hore aada qaali u ahayd laakiin waxaa laga yaaba danihii duwaliga ahaa ee siyaasiga waxbaa iska bedelayo malaa qiimaa yaro yeelatee dabeetana usuuliyiin iyo waxbaa idinku soo kordhayo waxaan hore loo aqoon xaggana suudaan ayaa rabshada ka samaysay oo waxaa la leeyahay john grant iyo kooxdiisii kristanka ahaydba wadanka waa laga wada qabsaday shibrun min alardi baa la yidhi wadanka suudaan imika kama maqna wadankeedii oo dhan gacantay ku haysataa suudaan waxaa la yidhi cunaqabatayn dhaqaale reer galbeed yidhahdeen aan ku samayno cunaqabatayn baa lagu sameeyo iyana calooshay dhagaxa ku xidheen oo waxay dhaheen gaajabana ma hayso muddo yar kadibna suudan waxay leedahay laba boqol oo milyan oo higtar oo dhulbeereed ah nayl ilabyad iyo nayl ilasraq baa labaduba mara suudan waxaa la yidhahdaa haddii la beero afrika qof dambe oo gaajoon karaa ma jiro waa suudan oo qura haddii saani loo beero suudan labaatan milyan oo higtar bay ku tontoonsatay boqol iyo siddeetan milyan xoolee loo waayay labaatan bay ku tontoonsatay suudan dabeetana waxay iska fallaashiye ka gaadheen raashinka la cuno suudan markay taasi samaysay suudan markay taasi samaysay ayaa qoladii cunaqabataynta la dhinac taagnayd baa qaar kamidii usoo duseeno waxay dhaheen war waanu gaajoonayna wax naga iibiya masaarida utimo waxay tihi war xaggii galbeedka wax badan ka iman waayo wax naga gadan markaase waxay idhahdeen jaraa-idka dunidu waxay qoraan iyo iclaam suudan gaajaa loogu baktinaya waxay jaraa-idka ku qortaan suudan baanu ka codsanaynaa inay qamax naga iibiso waa baahdeen masaarida iyo haata waa iskaga qoreen suudan baanu ka doonaynaa inay raashi naga iibiso suudanna markaasi waa u deeqo waa ka iibisa suudan waxay idhahdeen reer galbeedku cuna qabateen aan lagu hayo waa kaasoo wahaluma jara ilaahay buu u barakeeyey islaamnimadooday u jeesteen fii sana waaxida ayay lix warshadood oo sonkora ku dhiseen iminka musadiriintay kamid yihin sokorta dabadda dadka u iibgeeya kamid yihin waxay ka maarmeen raashinadii dabadda laga keeni jiray wa maca dalik waxaan leeyahay islaamka suudaan in badan baa maqan ee waa uu ujeedakii loo jeestay layidhi diinta dabaqa ayaa ilaahay barakada tan ka siiyey iyadoo aanay weli gaadhin xaggii loo baahnaa ee islaamnimada ayay sidatan usii barwaaqoobeen dabeetana waxaa la yidhi war arma sudan warkeedaasi sii faahfaayo africa ay khatar tahay war bal algeria hala gaadhaa la yidhi algeria waata inqilaab ka dhacay ee laga qabtay waxaa la yidhi waar hala gaadho tunisia waata waxa ogtin ka dhaceen waxaa la yidhi waar hala gaadho eritrea waxaa la yidhi afaariqa iyo qolada kristanka ha la rumeeyo dawladnimada ha loo ictiraafo ethoobia ay hore usii daayo qoladii mujaahidiinta iyo inta unbaa dabada loo turo kristankii baa meesha loo dhiibtay ethoobia waxaa la yidhi dimuqraadiyadii waxbaa la wadaya waa kanoo laakiin waxaa la yidhi oo oromadu waa shan iyo lixdan oromadu waa wadanka dadka degan boqolkiiba shan iyo lixdan waana muslimiin bay ubadeyn wallah haday dimuqraadiyadu timaado dhibaata soo socota oromada waxay leeyihin ba halala wareego madaxa laga tumaa la yidhi dayaaradii maraykanka goday bay fadhiyaan waxaa la yidhi xagga yar soomaaliyana way soo socotaayo iyana qaar baaba soo dagaalamay ama soo wada ama muslimiin badan baa jooga ama halu waa haluma jara reer galbeed waxay leeyihin hore ha loo gaalooy maan jecli markaa taqaariifta ku saabsan reer galbeedka iyo us-uuliyinta inaan ka warramo war wallahi hataa haddaanad us-uulihay inaan nolosha lagu ogolay waxaananta us-uuliga uga warramaynaynu waxay tahay ama us-uuli noqo ama muslim noqo ama xataa muslimnimada ka baxo waxaad tidhahdaa anagu cilmaaniyiin baanu dimuqraadiyiin baanu wateed weel baa tahayo horumarkaaga yurub faa-iida uguma jirto sinaba faa-iida uguma jirto lidalik aslkm suaal kulu dalik aa warramay waxay can lmuqadima mawduucaydii maan gaadhay waayo sababta aanan u gaadhin waxay ahayd inaan ka jawaabo su-aasha ayna alxal waa xalku halkuu jooga mawduuca wuxuu walaalkay ku qadimay inuu yahay xalku halkuu jooga laakiin waxaan jeclaa inaan idinka saaro marka hore madmadowga siyaasiyiinteenu ina geliyeen mala aniga farsamo yaqaan soomaalnima weeyaan waxaan bartay marka hore diin maan baran oo ma ihi nin kuliyaha iyo jaamacad islaamiya ka baxay siyaasi ma ihi iyo idaariya nin waxaan bartay farsamo gacmeed baan jaamacadda uga baxay markii dambena macallin farsamo gacmeed baan noqday laakiin waxaan ka mid uhu dadka waxna dhegaysta waxna akriya shaqo furdaanan ahayn waxaan arkaa ummadaydiyo aan siyaasina lahayn meel laba ku socoto ummadii shalay la baabi'iyo weli aan ogeynba meel looga yimid dadkii madhay ee dhowrkoodii milyan badh aakhiro loo daray inigaajo u dhimatay waxay iskuul iyo dugsi iyo meel lahaayeen oo dhan baabi'iyey ummadda le nin baanu ridnoo garoon cidlaa ku soo noqotay isagii iyo wixii ka dambeeyey oo dhami khayr may wadin odhan maayo wixii ka dambeeya oo dhami may raadinayn inay dulmiga faydaan waa laga yaabaa in dad kamida ay raadinayn inay dulmi ka qaadaan dadka inkastoo aan odhan karo nin waliba wuxuu jeclaa inuu reerkoodu dulmigu ka kaceen ka kale ma jeclayn nimaga qolta ku wada hadal waa la raadinaya siyaas bare la iska celiyay dawladiisa dadka xaaqday laakiin nin waliba wuxuu yaro jeclaa inuu reerkoodana ka qaado malaa siyaas bariya inta kalena isku sii daayo bal hadda sidau galo u eego hakada leannahu markii horeba cidi kama qabanayay siyaas bade wuxuu tumi karayay tu ayaxtag eella reer bay soomaali tidhahdaan baladiina ka teg ardadiisiina wixii dambe ay ku cayaari karayeen ku cayaari hum dalaamidatu waa kuwa tababare u ka tegay iyana intay baabi'in karayeen baadeen macnaa tafintii hore o dhan lama garanin laakiin maanta waxaan umalaynayaa nin kastoo soomaaliya inuu bislaado kuwaa dhibtoodii arkay nimaan hooyadii la eriyan walaashii la dilin adeerkii ku dhiman abtigii ku lacab waayeen ma jiro ninaan baladu si u soo gaadhin xataa kuwii wax dilayayna aho maanta waad kaga mid kuwii wax dilayay kuwii la dilayay wixii oo dhan balaayadii wada gaadhay laakiin waxay isweydiinta le-aan weli aan arkaya waxa weeyaan war weli maydan toosin haddana goormaa toosaysaan markaa su-aashu waa taa waayo waxaan arkaa maantana iyadoo loo socabotumayo reer galbeed oo laleeyahay laynama soo gaadhi marki taas marka isu sheekeen waxa goday laynama soo gaadhi meeshii balaayada dadku ugu baktinayay carruurtii iyo dadkii oo dhan maatadii dhanaa la gaadsiiyey waxay leeyihin kuwii daydayga ahaayee dadka qoryaa ku laayeen iyagoo xasaw lagu xidhay baan arkay yani nimankii dumar iyo carruurba dhameeyey cid walba qoriga dhigiisa laynuu dhigay haddii katiirad lagu xidhay xasaw yar bay ku xidhaan dabadka xasaw buu hogaansanaa ninkiiba dadka daal looga taagi waayo kullu daalika waa dhaceen iyadoo waxaasoo dhami dhaceen laakiin waxaan leeyahay xalkii ma gaadhin ma yahay kaasi xalkii inaynu dhibaato ku jirna iyada cidi kama murmayso taasi waa arrin dadkao dhami maanta cid waliba isku waafaqsantay inay meesha mashkiladi ka jirtay laakiin taanaan idinku waafaqsanayn waxay tahay ma yahay xalkan soo socda maya haddaama kuwii hore lagu noqda xala maya waar xalkii waa meel kale ma u diyaar garoobayna su-aashaan anigu wadaa wataa xalku halkaa kuma jire meel kalu ku jiraayo ma u diyaar garoobayna akhi lkariim intee wakti la ogolaya dambe inama deeq badan baa ila jooga nusu saac kala hadlaysiiye idinku inaad daasheena garan maayo in kastana waan hadlay waxaan rajaynayaa waxaa inoo dhiman su-aale iyo iyo jawaabahood iyo iyo gabagabaynta meesha xiritaankeedi waxaan haysanaa adugu saacadii bar qiyaasti kulli waxoo dhan markii laisu daro ama marka intii su-aalaheena inagu aan isku daali lahayn waa isla joognaaye sheekha inaanu dhegaysana aniga ila khayroon idinka ma aqaanta idinla roon marxaba tan kale haddii aaraadeena iyo fikradaheena iyo su-aalaheena ay tahay waa isku imaan karnaa mar kale oo waa isballansan karnaa ama waynu isla wada joognaaba laakiin banaandayna mawduuca aad buu muhiim u yahay waxaadna moodaa gabagabadii inay ka hadlay marka hadda waanu joognaa xilligii su-aalahan bilaaban lahayn laakiin waa casharkan sii wadanayna insha allah
ilaahay walaaladana kaa abaalmariya waktiga badan igu daaqay waxaan leeyahay muran oo iskhilaafna reer hebel iyo reer hebel isu qabanna reer madhayna la waayo waa wada joogaan wey kaarunay qodaan mala kuwa kala waxaani lahaaye dhammaantoodna waa wada joogaan dhibaatadiina aad bay usii ballaadhantay waxaa su-aasha isweydiinta la tahay haddaba waar kala badin weyne ayna xal haddaba xagaynu kacna kala xoog badan kari weyne gaalkuna waxba inooma soo wado gaalada halkan joogtaa way kala xoog badatay waxaa hubaala siyaasada yurub ama intan qabiil yaroo la yaqaanaa wada canjadin canjad bay kala dhaxlaan bal warayso mid kastoo presidentna macanka waxa lagu odhanaya awowgiisii saddexaadna baarlamanka ku jiray adeerkiisii shan iyo tobnaadna ra-isul wasaaru ahaa kii ka dambeeyna wasiiru khaarijiyaha dad kalena weligoodba shaqaalaha baa si ayar baa iska haysata inagu kalaba xoog badnaan kari weyne oo qolana loo dayn kari waa haddaba ayna alxal yaa ayuha alikhwa ilahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahy وma kana رabka liyhlika اlqurى bظulm وأhlha mصlxun وlaw شhaaءa رabka lajacl الناasa أmaة waaxidة وla yzaaluuna mkhtalفin إla man raxma رabk وlذlika خlqhm وتمت kلmaة رabka لأmلأna جahنma min الجinaة والناasi أجمعيn fي sوraة hud aayada boqol toddoba iyo toban ilaa boqol sagaal iyo toban aayadan qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyahy dadna alla ma halaagaba ilahay yidhi iyagoo wanaag samaynaya ogsoonow beledu hadday timaado lama yidhaahdo dadka kale maxay sameeyeen waa waxaa la yidhaha maada facalna maxaynu samayn waxaa samaysuba mashaakil kaga soo gaara ilaahay wuxuu leeyahay dadna ilaahay ma halaago iyagoo sama samaynaya waxaa kaloo ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala walaw shaaa rabuka lajacala annaasa ummata waaxida hadduu ilaahay doonayana dadka nooc quru ka dhigi lahaa nooc keliya buu ka dhigi lahaa taa macnaheedu waa maxay yani waxaa laga laga dhigi lahaa kobi qura oo aan dabeetana murabbo ka dhex imanin qaab qura ama wada mu'min ama wada gaal hal dariiqaa ilaahay wada marin kari lahaa hadduu isagu doono waa qaadir si kasta isagaa u awooda laakin ilahay wuxuu leeyahy walaa yazaaluuna mukhtalifin ay maa shaaa allahu dalik walakin ma yazaaluuna mukhtalifiin ilahay taa ma doonine weli kama suulayan ba ilahay yidhi inay dadku iskhilaafaan waxaad ogsoonaata horta ninka isle dadka ra'yi nin qura lagu wadi karayaayo sida wajiyadiinu u kala gadisan yihin ayaa maskaxdiinuna u kala gadisanta qof qof la wajiya miyaa dad ku aragtaa basamaadka suulkaabaynu wax ku saxeexna suulka marka saarta sida qof walba suulkiisu xariijimo gaargaara u leeyihin ayaa maskaxda dadkuna nin walba ay si gaara ugu fikertaa alinsaan waxa ilaahay sidaa ugu galay inay nolosha dhisi karaan waayo haddii nooca qura la wada noqon lahaa xadaaradani mabay jirteen ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu dadku kala noocaasi ahaado oo markaa midi dhakhtarnimo ku fiican iyo midi macalinimo ku wanaagsan iyo midi midba qofba wuxuu ku wanaagsanyay dadka oo haluma jara qofba wuxuu fudud yihi ilaahayna markaa wuxuu leeyay walaa yazaaluuna mukhtalifiin kama zuulayaana inay iskhilaafaan qolo qura baa ilaahay yidhi iskhilaafi maayaan koox keliya kooxdaasi waa kuwe ilaa man raxima rabbuk kooxdaa ilahay uu ka reebay kooxda alla u naxariista isma khilaafayaan baa layidhi inay iskhilaafaanse walidalika khalaqahum baa ilahay yidhi inay arrintu sidaa u socoto oo wixii alla u naxariistaana ay iswaafaqaan waxa kalena ay iskhilaafsanaadaan ilahay baa sidaasi ugu talagalay baa layidhi watamat kalimatu rabbika laamla'ana jahannama min aljinati wannaasi ajmaciin baa ilahay yidhi oo maxaa lagaga suuli karayaa markaa khilaafka kuwayse yihiin kuwa ilaahay u naxariista ilahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay kana annaasu ummatan waaxida fabacaa allahu nabiyiina mubashiriina wamundirin waanzala macahum lkitaaba bilxaqi liyaxkuma bayna annaasi fima اkhtalafuu fiih wama اkhtalafa fiihi ila aladiina uutuuhu min bacdi ma jaءathum اlbayinaatu bagya baynahum fahada allahu aladiina aamanuu lima اkhtalafuu fiihi min alxaqi biidnih wallahu yahdi man yashaau ila siraati mustaqiim ilahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahy kaana annaasu ummatan waaxida dadku ummad kaliya u ahaa oo ilaahay dee nebay ka fatafirmay dabeetana way murmurmaan ilaahay wuxuu usoo diraa nebiyo mubashiriin iyo mundiriin ah waxaana loo soo dhiibaa kitaabo limaada jaa alambiya maxay u yimaadeen inay digaan ay dadka naar uga digaan naar dunida ah iyo mid akraba inay baro u bushaareeyaan oy dadka ugu bushaarayaan nicmo adduunyo iyo to aakhiraba laakin ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waanzala macahum lkitaaba bilxaq ilahay wuxuu macooda soo raaciyay kitaab xaqa liyaxkuma bayna annaasi fima اkhtalafuu fiih kitaabka maxaa loo keenay liyaxkuma bayna annaasi fiima اkhtalafuu fiih inay dadku ku xukumaan waxa ay ku muransan yihiin waxaa jirta nolosha qayb nolosha ka mida dadku isku wada waafaqsan yihin qayb nolosha ka midana dadku iskuma waafaqo haddii xaqaa'iqba la helo dadku wuu iswaafaqaa ida tabaxat alxaqiiqa dadkao dhami da u iswaafaqaya in yaroo dee hawadooda iyo shahwaatnasi waxaa iska raacday mooyaan taa maxaa u daliila waxaa u daliila caalam abiica scienceska reer chemistry oo dhami way isku waafaqsanya chemistryga laba murmaysa akmaysa marka lasla wadwado la wadwado kana waa oxygen bay kore kana waa hydrogen oo kale miisaankan buu leey kana waa kaasoo nin odhanaya war oxygenku sidaa maaha ma jiro kabuudiga haddaad tiraa war oxygenku waa maxay wuxuu ku leeya waa caynkan iyo caynkan waa sanaysan ka muslimka haddaad tiraa war oxygenku waa sidee wuxuu ku leeya waa caynkan iyo caynkan waa sanaysan yahuudiga haddaad weydiisay haddaad krista weydiisay haddaad shuyuuc weydiisay ku waliba wuxuu ku leeya waa caynkan ismay khilaafeen sababtu waa maxay arrintii baa macanka la geliyo la eego la qiyaaso dabeetana itabaxat alxaqiiqa dabeetana waa la isku waafaqay dunida ninka u weyn ninka u yar haddaad tiraa shan marka shan lagu dhufto waa imisa waa shan iyo labaatan buu kuleeyahy waayo waa mathematical looyo dadkao dhan baa arrintaa xisaabe isku waafaqay haddii shan shan lagu dhufto inay tahay maxay shan iyo labaatan weli ma aragtan cidle waa shan iyo labaatan maaha inaga taga oo isagu ra'yi kala wada maxaa loo arki waayo ilaa xaqaa'iq badan oo kaloo la dafirayadaaisa maxaad u arki weyda ma tidhaha waar anagu shan iyo labaatankaa kaa aqbali weyne way ka badnaanaysaa mase way ka yaraanaysaa waxay leenahay xaqiiqadii baa caddaatay marka xaqaa'iqdu caddaadaanna dadku way iswaafaqaan ilaahay caqliga bini aadamka wuxuu usiiyey inay ku adeegsadaan xaqaa'iqdaasi kawniga ah ee marka la baadho uu asiibi kara haleeli karo lidalik lama soo dejin waxii syniska sharxo oo waxaasiya ee waxaa la yidhi caqligiinaa ku filan ee baadi doono oo gala waxaa layna siiyey usuul dabcan aynu raacno laakiin waxa la yidhi caqligiinaa ku filan ee gala markaa nebi maxamed intuu yimid dadka fysiska iyo mathematicska iyo waxaa uma dhigin ee wuxuu baray inay dadku famshuu fi manaakibiha baa la yidhi o socdoo inay cilmi baab tagaan ayaa la baray dadka laakin lama odhanin saasuu kimistrigu noqdaa kare kan caqligiina ku filan baa la yidhi halumu antum aclamu biumuuri dunyaakum bu ku yidhi marka idhahdeen ka waran waar idinkaa iga cilmi badan buu nebigu ku yidhi arrinta adduunyada yani ninka facultkan si fiican u bartaa isaga xataa nebiga ugu cilmi badan ko taasi waa meel iyada qayb baa jirta aanay dunidu isku waafaqin waa maxay qaybta aan isku waafaqin waa wax allaaliya wixii aqoonta bini aadamka ee ku saabsan bini aadamka insaanka laftiisa maxaa kamid a caqaa'ida waxa la rumaynaya bini aadamku xaguu ka yimi xaguuse qabanaya masiirkiisu muxuu noqon doonaa yaa abuuray waxay isku khilaafsan yihiin bini aadamku cadaaladdu maxay tahay qofku goormu caasiyi jariimadu dembigu muxuu yihi weli la iskuma waafaqsana bal ee culamaai ilfalsafa qoran waxaa la hayaa laba kun iyo shan boqol oo sano oo b c giiya iyo laba kun oo aynu iminka marayno afar kun iyo shan boqol oo sanadood dunida dadkii ku kor noolaa waxay shubayeen baa la hayaa iyo nin waliba ra'yigiisa laba isku midana lama hayo xataa ahli lmadrasa alwaaxida isku mid maaha waxaa lamida masaailka si caqadiga ah waxa ka farcama inkastoo dadka qaar masaailka qaarkood laga yaabo inay ku murmaan laakiin muxaadaraad kulaan qadiyada kaga warramaya gaar ahaan baa jirta waxaan tilmaamaynaa un asalka wax laysku khilaafa ayaa jira mar haddii asalkii laysku khilaafay dhaqaalaha siyaasada tarbiyada psychologyga cilmi ijtimaaca sociologyga antropology waxaa hoos yimaada muctaqadaadka dunida labana laba kuwaba waafaqsane boodiisku sibuu u sharxada kristanku si gaaray u sharxaan shuuciyiintu si gaaray u sharxaan cilmaaniyiintu si gaaray u sharxaan muslimkuna si gaara u sharxaa ilaahay markaasi arrintaasi si uu khilaafka inooga badbaadiye basharku uu ka bixi kari waayo ayaa waxaa la yidhi kitaab baa loo soo dhibay rususha arrintaasi qawli lfasli ka sheegaya wixii aa mas'aladaa kaga dhaqmi lahaydeen ilaahay wuxuu yidhi anigaa taa idin fudaydiye waa tani qaata wixii caqliga bini aadamku uu wadi karayana dunidii waa taasoo waan idinku fasaxee galabaa ilaahay leeyahy markaasaynu leenahay maya ilaahay taana caqligaanu ku dayaynaa naga tahay taana bal maskaxdaanu ku dayaynaa ku daynoo isdilla isdil loo aragna inayna ku heshiinayn idan waa inaynu usoo noqonaa wuxuu ilaahay ugu talagalay inaynu ku xukuno ilahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahy kitaabka ilaahay wuxuu soo dejiyey liyaxkuma bayna annaasi fima اkhtalafuu fiihi baa ilahay yidhi in lagu xukumo waxay dadku isku khilaafeen ilahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah waar wax kasto aa isku qabataan baa ilahay leeyahy alla xukumay waxa ilaahay leeyahy subxaana watacaala aayadii hore ilaahay wuxuu yihi dadku kama suulayaan inay muransanaadaan ilaa man raxima rabbuk mooyaane kuwa loo naxariisanaya waa kuwe ilahay markuu nabiga tilmaamay wuxuu leeyahy wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin baa ilahay yii nabi maxamedow kumaanan soo dirin naxariis inaad dunida unoqoto mooyaane ilaa man raxima rabbuk hum aladiina tabacuu alraxma lmuhdaa ilahay wuxuu leeyahy waxaa kaga baxaysaan waa alraxmat lmuhdaa markaad raacdaan nabigii ilahay idin soo diray waxaa la leeyahy wamaa anzalnaa calayka alkitaaba ila litubayina lahum aladi ikhtalafuu fiih wamaa anzalnaa calayka alkitaab ilahay wuxuu leeyahy nebi maxamedow kitaabka kugumaanan soo dejinin ilaa iyo sabab mooyaane maxay tahay litubayina lahum aladi ikhtalafuu fiihi baa ilahay inaad u caddayso dadku waxaana isku hayaan waxa lagu muransan yahay inaad caddayso ayaanu kitaabka kugu soo dhiibnay baa ilahay leey ilahay isagoo reer banu israaiil la hadlaya wuxuu leeyahy ina hada alqur'ana yaqusu cala bani israa'iila aktar aladi hum fiihi yakhtalifuun wainahu lahudan waraxmatan lilmu'miniin qur'aankani wuxuu ka warramayaa baa ilahay le reer banu israaiil uu sheegaya aktar aladi hum fiihi yakhtalifuun wixii badnaa ee isku hayeen ayaa ilahay xallilaya ilahay wuxuu kitaabkiisa ku leeyahy wanazlnaa calayka alkitaaba tibyaana tibyaana likuli shayin wahudan waraxma liqawmin yu'minuun ilahay wuxuu leeyahy kitaabkan qur'aana waxaanu korkaaga ugu soo dejinay inuu ahaado tibyaanan likulli shay wax walba kii caddayn lahaa wax waloo a isku haystaan ama se a ku muransantiin inuu noqdo kii caddayn lahaa baa ilahay yidhi waxa ilaahay aayad kale ku leeyahy walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu fasalnaahu al fasalna calaa cilm am fasalnaah fasalnaahu calaa cilm hudan waraxma liqawmin yu'minuun ilahay wuxuu leeyahay kitaab ayaanu ku siinay kitaab baan u keenay dadka oo aan cilmi ku kala bixbixiyey baa ilahay leeyahy maaha kitaab jahli ka warramaya bacduhum yaquluun wamaa lidiini ma lidiini wala siyaasa ma lidiini wala liqtisaad walijahiliya ma lisiyaasa walak ma liliqtisaadi walak xaggaad adugu ka keento ilahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waa kitaab aan cilmi ku kala dhigdhigay a anta aclamu am illaah waan madaa cilmi badan ise ilaahay ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waraxmatan liqawmin yu'minuun waxaan u dejinay ba ilahay yihi inuu raxmad u noqdo qawmin yu'minuun waraxmata takun ila man raxima rabbuk dadku waa murmayaan baa la yidhi ilaa man raxima rabbuk mooyaane nabi ciise markuu dadka u yimi wuxuu ku yidhi walamaa jaa ciisa bilbayinaati qaala qad ji'tukum bilxikma waliubayina lakum bacda aladi takhtalifuuna fiih fattaquu llaha waaطicuun ilahay markaasu wuxuu leeyay faاkhtalafa alaxzaabu min baynihim fawaylu liladiina dalamuu min cadaabi yawmin aliim ilahay wuxuu yidhi nabi ciise markuu dadka u yimi wuxuuna yimi bayinaat cadcad bayinaatkiina wuxuu leeyahy qad ji'tukum bilxikma waan waxaan idin leeyahay xikmad xikmadu waa maxay waa shay wal oo halku ku habboonyan la dhigo allah wa huwa alcallaamu alkhabiir walaa yunabi'uka mitlu khabiir ayaa warramaya ilaahay subxaanahu wa tacaala baa kitaabii soo dhiibay xikmadu markaa waa shay walba halku ku qof baa laga yaaba inuu cilmi yeesho laakiin aanu waaqac si fiican ula socno halku ku suubay aanu dhigi karin laakiin qofka xakiim markuu noqdo lahu cilm wa maca dalika yacrif waaqica waaqiciisana uu garanaya sidaa daraaddeed shay waliba halku ku haboonye buu dhigaya wuxuu nabi ciise leeyahy xikmad baa ilaahay igu soo diray buu leeyahy xikmad baan idin la imi oo ah warkii ilaahay oo aansido oo mid waliba halku ku habboonyay inaan nolosha dhigo iyo waliubayina lakum bacda aladi takhtalifuuna fiihi buu yii waxaan kaloo u yimi wixii ay isku hayseeno ku muransanayde mar kamid aan aan caddeeyo buu leeyay fattaquu llaha waaطicuun waana la ka cabsaday adeec ilahayna wuxuu leeyay fakhtalafa alaxzaab xisbiyadii way isdiideen baa ilahay yihi way israaci waayen fakhtalafa alaxzaabu min baynihim oo haddii muranku bato waa maxay fawaylu liladiina dalamuu min cadaabin aliim baa ilahay yii halaag wuxuu ugu sugnaaday kuwa dulmiga laga helay waa cadaab wax laxwiya leh ikhwati lakaan waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala aanu noqono ilaahay aanu noqono subxaana wa tacaala kitaab buu inoo soo dejiyey dhibaatada ayna hayse xalinayaan isaga kula laabanoo ka eego xifkeenna wixii weynaay oo dhan baa ku yaraaday wixii waaweynaay oo dhamina way ku yaraadeen yaraadeen wixii yaryaraana waynala weyn waxay ku odhanayaan siyaasadda iyo diinta maxaa kala galay inkastoo aan idiin tilmaamay muxaadaraad kale inaan kaga warramay laakiin xaadida waaxida baan idiin sheegaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cid ka qiimo badan maa garanaysa afdalu khalqi illaahi buu ahaa ummadda rasuulkii ilaahay usoo diray buu ahaa wuxuu ahaa dawladdii muslimkee markaa jirtay madaxweynaheedii ay ka dambaysay uu geeriyooday maada facala almuslimuun marka qofku geeriyoodo waxaynu naqaanaa in la kanfo in la maydho oo la kanfo oo lagu tukado oo haluma jara waa waajibaad dadka muslimkaa saaran salafu saalix maxay yeeleen haddii idinka laydin idhaahdo su-aashaa maalintaa laydin weydiin lahaa waxaan u malaynaya maskaxdiina waxa ka wada guuxayaa inuu yihi wixii anba iga guuxi jiray salafku maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa inta la dhiga lagaga tegay dabeetana saxaabadii nebi maxamed oo mayda oo maydkiisii halka yaalla intay ka tageen ayay waxay u baxeen inay doortaan madaxweynihii muslimiinta hogaamin lahaa alkhilaafa alislaamiya baa la dhintay abibakar ayaa la doortay kadib markii muddo la jirayo la shawraya arrinta lawadee ra'yiga la isdhaafsanayay abibakar markii la doortaa weliba waxaa la keenay masaajidkii nebiga dabeetana baycaa lala galay abibakar halkaasi wuxuu ka jeediyey khudbad ku saabsan mustaqbalka ummadda iyo sida loo wadi doono waxa lagu hogaaminayaa buu ka hadlay isagoo leh ma ihi buu yidhi kii idinku khayrka badnaa inkastoo madax iga dhigateen buu yidhi wuxuu yidhi kiina daciifkae agtayda wuu ku xoog badan yahi ilaa aan xaqiisa u riday mooyaane kuwiina xoog badanina agtayda way ku tabariyariyiin ilaa aan xaqooda ka qaada mooyaane waa ilaah iyo rasuulkiisa ma intaan adeecsanin buu yidhi adeeca haddaan ilaah iyo rasuulkiisa ka hadhana waan iga hadha buu yidhi markaasi hay adeecnina markii dawladdii islaamka la dhisay kadib ayaa loo yimi nebigoo la aas waa goorma isniin buu nebigu dhintay isniintii oo dhan wuu yaalay habeenkii salaasadoo dhan wuu yahay maalinnimadii salaasadoo dhan wuu yahay habeenkii arbacada nabiga la aasay calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed in la aaso oo la kanfo oo lagu tukado waxaa laga horumariyey in khilaafo islaamiya la taago amaa antum ama almuslimuuna alyawm iyana waxay leeyihin maa liddiini walisiyaasa ama laa siyaasata fi ddiin bay leeyihin bayna islaamukum wa islaamu haaulaa maxaa u dhexeeya islaamkiina iyo islaamkay dadkaasi haysteen salafku waxay ahaayeen dad garanaya diinta ilaahay subxaana wa tacaala waxay ahaayeen dad garanaya arrimaha ka weyna la horraysiiyo lidalik bay nebigii dhammaaye ilaahay soo diray aaskiisii waxay ka horraysiiyeen dawladdii islaamiga ay samaynteed waxaan leeyahay haddaynu rabnay inaynu liibaano waa inaynu ilaahay kitaabkiisa ku dhaqannaa waa inaynu samaysannaa oo noqonnaa ummad islaamka ku dhaqda waxaa laga yaaba inaad tidhahdaan war xukuumad iyo waxbaad adigu ka fakeraysaade sababka dadkiiba gaajada u dhintay horta gaajada waxa la siiyo aqulu laka nacam laakin dunida lama sheegin istiqraar siyaasi meel aanu ka jiri meel aanu ka jirin oo lagu dherasay weligeed lama sheegin fi taarikh alcaalam udrusu taarikh alistiqraar siyaasi awalan kadib bay majaacadu baabaadaa markay ummaddu danaheeda siyaasigaa dejiso ayay gaajada ku hortari kartaa laakiin inta aanay deganayn arrimaheeda siyaasiga weligeed way gaajaysanaanaysaa waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaan wama daliilu calaa dalik allahu yaqulu fi kitaabi isagoo ilaahay subxaana wa tacaala arrintaasi tilmaamaya nabiyullaahi ibraahim baa ilaahay baryay dabeetana wuxuu leeyahy rabbi ijcal hada baladan aamina warzuq ahlahu min asamaraat nabi ibraahim wuxuu ku dacay ilaahu beledkan aamin ka dhig buu yidhi goormuu aamin noqonaya istiqraar siyaasii marku ka dhaco waja ilaahu dabeetana ku arsaaq buu yidhi nimco amniga iyo dheraftu way wada socdaan dee gaajada iyo diriftuna way wada socdaan ilahay wuxuu qur-aankiisa leeyahy markuu umana sheeganayo quraysh falyacbuduu rabba hada albayt aladi atcamahum min juuc wa aamanahum min khawf ha caabudaan baa la yidhi ilaahay ka maxay acamahu min juuc wa aamanahu min khawf gaajo ka darbiyey ee amni la siiyey ilahay wuxuu tilmaamaya daraba allahu maala qaryatan aaminatan muطma'ina daraba allahu maala qaryatan kanat kanat aaminatan muطma'ina yati yani ilahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamaya tubtaala muslimiinta la siiyey markaasa waxaa la yidhi magaalo aamina oo muطma'ina oo risqigeeguna uu ugu yimaado si naqadana almn alamni alqidaa'i iyo alamni alkhaariji aw nafsi way wada socdaan dhanka kalena ilahay muxuu yihi fakafarat biancumi illah faadaaqaha allahu libaas aljuuci walkhawf juuca iyo khawfkuna way wada socdaan haddii aynu rabno inay gaajada ka baxno reer galbeed gaajo inaga saari maayano qumaamada intay maalma inaga dhigaan baa laynaga tegay haddaynu rabno inaynu gaajo ka baxno inaynu ummad noqono inaynu danaheeda roobkii markuu batay meeshii oo dhami barwaaqowday ayaa jimcihii dambe ninka loo ordaya soo kale haddana oo leeyay ilaahay rasuulkiisi yowdaas baana qaaday oo biyii baa meel kasta naga jiray ilaahay noo baray roobka nalaga yareeyo markaasuu nabigu beriye uu leeyay ilaah waa hareeraha naga mariyo meelaha xooluhu daaqaar iyo dhulkaas ilaah noogu shu waar ilaahay haddaa baridaan waxba waayimaysaa haddii ilaahay la rumeeyo lagu kalsoonaado waxba la waayi maayo ilahay wuxuu tilmaamaya walaw ana ahl ilahay wuxuu tilmaamaya waan law istaqaamu cala ariiqati la asqaynahum maa badaqa ilahay wuxuu tilmaamaya ahlu lqura haddii iimaan laga helo alla ka cabsi laga helo in loo furayo barakaatin min asamaai walar samada iyo cibdullahi nuux fi taariikh shahaada baa kuwaa kuwinasiyey dadku markay ilaahay u noqdaan in ilaahay u gargaaro nabi nuux bay usoo dacwoodeen iyagoo ka dacwoonaya nabi nuux ilaahay buu u baryay dabeetana walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi faqaala ya qawmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayr waan ilaahay caabuda buu yidhi o ilaahay ka baqa nabigu wuxuu u cadeeyey markaa yakfir lakum min dunuubikum wayoakirkum ilaa ajalin musama dabeetana way cawdeen waxay dhahan waa gaataan nahayso rooblaan baa nahayso waa kane ilaahay caabud oo quraadna leeday balaayana waa jirtaa faqultu istakfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursil الsamaaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum janaatin wayajcal lakum anhaara nabiy llahi nuux wuxuu leeya waxaan ku ihi war ilaahay u toobadkeena ilaahay sabadan isagaa roob idinka soo daynaya isagaa wiilal iyo beero iyo webiyaal wax kasta idin siinaya ilahay wuxuu ina leeyay walow ana ahlu lqura aamanuu waاtaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaai walard tusaale kalea ilahay qur-aanka inagu siiyey ummatu caad ayaa ilahay inoo tilmaamay ilahay wuxuu leeyay nebiga markay usoo dacwoodeen iyagoo mashaakil iqtisaadiya ijtimaaciya waxaa ka cabanaya ayuu wuxuu ku yidhi yaa qawmi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh yursil الsamaaa calaykum midraara wydidkum quwat ilaa quwatikum wala tatawalw mujrimiin yaa qowm war tolkayo buu leeyay istakfiruu rabbakum war ilaahay u toobadkeena ilahay dembi dhaaf weydiista uma tuubuu ilayh war ilaahay u toobadkeena yursil الsamaaa calaykum midraara war ilaahay samada waa idin waa idin irmaanaynaya wayzidkum quwata ilaa quwatikum war wax idinka hadlaabaya ma jiraan xooga xoog baa laydinku daraya ee walaa tatawalw mujrimiin thamud reer thamuud baa u yimid dabeetana waa ilaa thamuuda akhaahum saalixa qaala ya qawmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayr huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha fastakfiruuhu uma tuubuu ilayh ina rabbii qariibun mujiib waxay leedahay kul lambiya waxaa mid waliba leeya wardadow ilaahay ha loo toobad keeno ayna alxal maxaa qadiyadeenii u xalah hallene waxa u xala ilaahay oo loo toobad keeno mashaakilkeenna maxaa xal u ah waxa xala ah baan leenay kuu ilaahay yidhi isagaa khilaafka suuliyo loola noqdo kitaabkaa dhexdeenna yaaloo siiga iyo boodhbaalalka ka hadleeyeen oo habeen iyo maalin baynu akriyaynaa inaan waxba ku qabanin waakaasi aan dhaqan gelin oo ku noqon ikhwati fillah meelihii soomaaliya dhibaata kama jirta balaayo aad u weyn baa ina haysata melihii marka waxaa laga yaabaa inay dadka bal ugu muuqatay war markaa idinku yurub timaadeen aa dharagteen baa laydin dadkii masaakiinta ayaan waxba loo geynin melihii dadka masaakiinta waxa loo geeyo hala siiyo laakiin waxaan idin leeyahay war nimankaa aaminteen idinma soo wadaan dantiini tiina raacda ma dhacdana ummad aan iyadu teeda ufakanayn dad kale u fakaro u meel geeyaan war wax jira maaha taariikhda hala dasaya akhwati siyaasiyiin weyni dad toobadkeena weyni qoomiyiin noqon weyni qabiilkii meelina geen wa reerihii kale xoog badnaan waaye waa arrinta hadha la badbaadiyay ilaahay u toobadkeena aan idin leeyahay oo kitaabka allaha loo noqdo oo kitaabka alle u noqon kari maysaan inaad daraasaysaan mooyaane waar barta nooshka iyo isuulishe balaayaynu ku hadalaa in aabayaasheen aqoon markaynu u baahanay inu ayuun baynu baranay waa kitaabka haddaad ogtiin inaad ubaahantiin waa baran karaysaan qofka og waxaan inuu ubaahan yahay wuu bartaa nabi maxamed malcaamada ma furin oo carruurta qur-aanka uma dhigin idinka waxa laga yaba inaad tidhahdaan wallahi waa gaboobo waxba baran kari maaye dee carruurtaanu geeyaa masaajidka oo dumarka iyo carruurta iyo qolada saa tagto waa nabi maxamed malcaamada ma furan rag waaweyn buu wax u dhigi jiray nabigu calayh isalaatu wasalaam abibakar iyo cumar iyo ragani afartan jiro iyo konton jiro iyo bay ahaayeen raggii diinta qaadanaya u halgamaya ku noolaanaya wardaa cilmi lagaga gaboobaa ma jirto war waxaan rabaa toban daqiiqa waa intayn le toban daqiiqa haddaad isku daydo maalintii inaad siiso wakti ah oo aad ilaahay kitaabkiisa barato inaynu wada baran karno khubarana ku noqon karno waxaan hubaa inuu xalku isagu ku jiro laakiin waxa ugu daran dad hallaabay oo ambaday oo haddanaan weli is ogeyn inay lunsan yihiin ma dembi kale usii garaacay qofku hadduu marun ogaado inuu lunsanaayo u soo noqdo mashaakil maaha maalintaasunbuu bilaabay de xalka laakiin hadduu garanba waayo meeluu ku socdo weli sii jeedo oo aan niyadsan iyo qalbisan weli ku qabtaan in maraykanku arrimihiin oo dhan dhamaynayo oo united nationku barakaydii soo wado walla inaanay dadhawoyn ilaahay alloo toobad keeno dambigaas maala wada wadiis wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
ilaahay hanugu anfaco khudbadii dheereed ee sheekhu inoo sajeediyey waxaan u malaynaynaa in uu gebagabadeyna inoo ku daray marka kolley wakti waan haysanaa ilaa xoogaa baanu haysanaa haddii ay jiraan marka aaraa iyo fikrado wax ku oola ay jiraan kolley naloo wada sheega haddii xitaa su-aalaan soo jeedin lahayn gebagabadooda naloo sheega marka haddii ay jiraan fikrado dhowra oo muhima waxtarna leh waxaa kaloo naga go-aya qalabka warfaafinta naga go-aya laftiisu waxaa nooga haray muddo yar yaa inoo ka hadha nala soo gaarsiiyey hadda marka gabagabadiina waa joognaa haddii ra'yiye iyo fikrado xoogaan soo jeedinayno oo la hayo way noo haboon tahay runaantii anba uga hormar anigu fikradeyda haddii aan la dhegaysanay maadaama aan weli qaybinay gacanteeda ku sido hal xaba haddaan ka tuurto waxaa malaynaya waxaan soo jeedin lahaa haddii sheekh waa tan haduu noo sheegaya aqoona mustafa uu diiday inaan sheekh nidhaahno laakiin waxaan malaynaya mustafa siyaasi inuu naga aqbali doono haddaan ku magacaabno maadaama uu siyaasada naga daaweeyey hadda iyo meelihii ay iimaha ku lahayd faa'iidooyinka ugu weyna uu noo sheegay waxaa ka mid ahaa wax akrinta iyo wax maqalka iyo dhegaysiga iyo diinta ilaahay dib loogu laabto oo la barto marka haddii aynu samaysano kulamadan oo kale oo dhowra sanadkiiba inaynu samaysano waxaan malaynaya waa fikradaadu wanaagsan oo aan isku nimaan karno oo aan maarata safar loo soo geli karo wax walba la samayn karo laakiin sanadkii marna ma anfacayso mustafa wuxuu joogaa norway oslo meel dhow joogaa waxaa ku filan keliya ayaamo laba ayaamood keliya inuu ku yimaado ama maalin keliya ku filan xitaa saacadahaasu diyaarad soo raaco culimo kaloo fara badan oo ka dhowdhowan oo heli jiraanba ama london ha haata ama meel kale ha ahaatee xataa magaalada dhexdeeda qaar baa iska dhex wareegaya oo haddii lasoo qabto xoogaa ka tuuran kara marka inagoo waxyaalahaas oo dha heli karna gacanteenana ay jiraan inaan ka faa'idaysanana awoodu leh inay agteenna ay ku qurmaan amaba maaragta ay ku lumaan saxab darro uma uma eka marka si aan taas u helno waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ugu ugu fogaan ama ugu dambayn in xilliga soo socday sidaas aan ka faa'idaysano mutamar aan samayno sidii sanadka horeba aan samaynay kow iyo soddonka bisha shanaad ee june june iyo inay taan kura joogin may miye ahayd sax marka bal taasoo kale si aan u samaysano fikradda keliyaan soo jeedinaya waxay tahay haddii jilaalka soo socda ama sayfka soo socda asayf afcarabi lagu yidhaha soomaaliga jilaal baa lagu heshiin waayo ee xilliga soo socda asayf ama samar ay yidhahdaan qolyaha kale xilligaas yaan damacsannaha insha allahu tacaala inaan samaysano kulankaan oo kale oo kasii weyn oo rag dhowran aan ku marti qaadano culimadeedannana ka mid ah marka arrintaas maxaa laga qabaa fikrad ahaan ma haboonta ma idinla quman tahay alla yaacidik marka waxaan yeelaynaa meelaha ururada islaamku ay ku jiraan waan naqaanaa ciwaanadoodana waa haynaa waa usoo diraynaa magaalooyin kale sida iyo tobori maalmo iyo slavid iyo boros ha ahaato aduu magaalooyinka waddanka o dhan waa ka warhaynaa kuwa dibadda sida norway iyo finland iyo denmark iyo kuwaasna waa la soo xiriiri doonaa insha allahu tacala bal taas dhegta kor ha loo wada hayo mutamarkaas kaloo soo socda culimmadan aan ku marti qaadi doono iyada dhegta kor ha loogu hayo taasaan maaragta waa iktiraax yar waan isku daynaa xitaa nidaamka inaan sidaan kasii fiicnayno saacadaha aan kasii badino howlkuna xoogaa waan ugu yaryahay aan kasii waasicino markaa lasu habarwacdo insha allah haddana waxaan rajaynaya qof kaloo bal fikrad kale soo gaarsiiya oo muhima maxamed nuur waxaan malaynayaa dhowr goor buu yidhi fikrad muhimaan hayaa bal isna ha noo sheego waxaa inoo ka haray labaatamayo daqiiqa inoo ka haray bahalku intuu naga goy lahaa marka labaatankaas daqiiqa nagu filantaan guri joogeyna wiilyarkaaha isaga magu hormarnaa
wax yar raayaa wax yar wax yar intaan su-aasha loo gudbay hooyaal baa dadka fakaday waxa meelaha la keenay ama qofku arkay haddii uu jiro ha loo dhiibo maaragtay bashiir iyo miiska ha la geeyo fure ayaa fakaday marka sidaas isku xidh-
walaalayaal waxaan weydiinayaa su-aal su-aalaha nawadgushin ka mid ah waxaan waxaan weydiinayaa sheekh mustafa wuxuu yidhi wuxuu yidhi dad- dad- dadku hadday hadday gaajoobaan ay waxu waayeen wax iyo iyo lacag iyo cunto iyo guri iyo meel seexa iyo hadday waayaan waa intaas su-aasheeda wasalaamu calaykum waraxmatullahi
asalaamu calaykum waxay la tahay inla aqsaamay mala ku ficanta inankiina su-aashii weydi ka sheegi kari waayo qosolkiisi wata daraaddeed bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal aan hadaayi damcaan weydiiyo sheekh hore yusuf film su-aashaas ad muddo qayb inaad naga daawaysa laakiin qaybteeda kale ay dhiman taasa micnaheedu waxay hadda inoo sheegtay in xalka keliya oo oo dooda sanad lagu xalli kara inuu yahay diinta islaamka in loo noqo diintana la qabto horay laakiin sheekhu hore wuxuu inoo sheegay macnaha taas marka la sameynayo marka waxaa sidan ka naqaan sida hore u naqaana diinta islaamka waxaan ka ogay inuu ilaahay rasuul keliya noo soo diray rasuulku inuu diinta ummadda gaarsiiyey ummaddana marka uu horseeda keliya magaalada intay dadka muslimiinta oo islaamiya deganaayeen ee islaamkun kaliya u jiro marka sheekh adaa wuxuu inoo sheegay inay soomaaliya ka jiraan shan urur oo islaami ah shan magaalo oo kala duwan ay ka jiraan annagana waxaana dad muslimiin marka wuxuu yidhi inaad ku duubnaataan baa laga rabaa marka in shan madax ama ano aan lugaan iska duubnaa noo suurtagelaysa marka intaan diinta ka baranayn islamarkaasna ikhlaas la imaanayno oo aan ilaahay u laabanayn waxaa habboonaan lahayd in har urur oo islaami ah noo macnaha in la helo oo ummadan oo dhan dad badan oo mujaahid mujaahidiin oo ururka inay xoog imaanka ku taageeraan rabaa ayaa jirta marka waa in la helaa dariiqadii lagu hela hal urur oo jiro islaam marka dariiqaasay ku noqonaysa inaad macnaha aanan madax ka badan aan la sameyn waxaa kaloo ku sheegaya macnaha aad muslimiinta dhan ay ogyihiin ururka islaamka ee ee ee madiina ururka islaamka ee maka ururka islaamka ee maaragtay ma jiro reer waa ururka islaamka waa inuu qabo urur islaama oo oo oo u jira ummadoo dhan qof kastana oo haddii aan rabaan inaan jihaad galo waa inaan awood ku yeeshaa inaan ka qayb galo ururka islaamka inaan ma ahan inaan sida jabaliin aan ururada mid mar tijaabin ilaa ma naqaan ka ikhlaasa ilaahay dadkii u dagaalamaya ma naqaan anaga marka sida jabaliin soomaalida dhan sidee kaga bilaabay ilaa wixii dambe soomaalidii dijiyaa ku dhamay ururada saas farnamaan waa inaad xaqiijisaan tacawumadkiisa si dadku ay maaragtay u helaan xaq bismi illaahi raxmaan raxiim waa su-aal aada u macaan aada moodana qof kastoo muslima inuu maanta isweydiinayo waxaan u malaynayaa shalay sacigii joogtay muxaadaran galay aan u bixiya taxadiyaat daakhiliya amama dacwa alislaamiya muxaadarada qarabkana kabaan lahayne waxaan tilmaamayay dhibaatada daakhiliga inay badantay waxaanan asaas uga dhigay mas'alat alfurqa ama kala tagu inuu dhibaato badayay kaasi waa asal islaam ka dhexeeyo ah in la midoobo waxaase jirta matalan muslimiintii hore mid bay ahayd khilaafadii islaamigiina mid keliya bay ahayd dabeetana dawla alcismaaniya si walaalkay maxamed cismaan ka waramayay markii la jebiyey ee dawladdii la inqilaabay waxaa bilaabmay muslimiintii caalamka ku noolaa inay isku dayaan inay baraarugaan midba halkii uu joogay ugu markaa ka baraarugay ama uu iska dayay inuu wax ka qabto taasi waxay sababtay markaa in xoogan badan oo islaamiya ay bilaabmaan oo qof waliba halkii uu joogay uu ka bilaabmay dabeetana uu hore uga socday
jira laakiin qayb la ogolyay islaamka inay aaraadu iskhilaafi karto iyo qayb aan la ogolayn doctor alqaradaawi maalintii dhaweyda uu halkan ka hadlayay wuxuu sheegay in mantaqa mutawaatira ay jirto islaamka aan la ogolayn la isku khilaafo wuxuu kaloo tilmaamay waxba waxyaaba qaniyaadka loo yaqaano lagu murmi karaa inay jiraan aan tusaale bixiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah dagaalkii qaswatu axzaab markuu ka baxay ee lagu duulayay banuu qurayda ayuu saxaabadii isagoo la ballamayo wuxuu nabigu yidhi laa yusalliyanna axadukum ilaa bibani qurayda qof idinka midi maanta yuu ku tukanin baa layihi khaasatii salaadii casar qofnaba yuu tukanin banu quraydo uu yimaado mooyaane waagii markuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadii dareen dabeetana nabigu iska tegay sida koox ka mida saxaabadii baa markay dhexda maraysay salaadii casar soo gashay dabeetana waxay dhahaen war salaadii casar dee waktigeedii uu joogaa tukami xagga bar ka mida yidhi miyaad maqlaynin warkuu nabigu yidhi dee miya waa maqlayni nabigii wuxuu annaga nagu yidhi bay dhahdeen banu quraydo la taga mooyaane idina iyo tufada saa daraad bay idhaaheen nabigu markii hore isagaa lagu yidhi casarka hala tukado waktiga kan imkana isagaa lagu yidhi maanta specially maanta yaa banu quraydo mooyaane meel kale lagu tukada sidaa daraaddeed banu quraydo markaanu tagno ayuubaan anaga amarkii nabiga fulayna halkan banu tukanaynaa bay dhahay qoladii kalena waxay dhaha war arrintu saa moodeen maaha war nabigu wuxuu u jeeday soo degdagoo dhaqsadoo meesha hore u tagoo hahabsaaminaa looga jeeda ee looma jeeda salaada waktigeedii la bedelo salaada waa waktigeedii une hore u yaaco degdegaa looga jeedo meesha hore u gaadha saxaabadii bar markaa meeshii bay ku tukadeen innamay tukadina way iska tageen casarkii waktigiisii way dhaaftay maqribka waktigiisii bay gaadhay goor dambeo habeena ayaa casar la tukaday dabeeto cadceedii dhacday warkii baa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabigu cidna markaa muu canaanamay labadii qolo qolana muu canaanamay waayo labaduba waxay rabeen inay fuliyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam amarkiisa waxtaa uga jeeda islaamka qayb aan la ogolan in la isku khilaafaan jiro kitaabkii sunna uu tilmaamaya laakiin ijtihaadku masaa'ilka ijtihaadka u baahan in laga dadaalo yani qur-aanku qaacidooyin buu dhigay qaacidooyinkasa waxa la yidhi waxaa haysanaysaan ilaa iyo qiyaama iyagunbaa shaqaynaya wax walbana iyagaa idin kala khallisaya oo kufulinaysaa marka nolosha waa laga ijtihaadaa ijtihaadkaasi markuu ehelkiisa ka yimaado yani nin cilmi leh oo cilmigii xad ka gaadhay oo waaqixi garanaya oo marka la daraaseeyo u ijtihaado ay si ula muuqato masaladuna ay tahay masala camaliya oo aan wax qaciyo hubuud qaciyo dalaala ama midna ahayn uu kusoo arooray waxaa loo baahan yahay inuu ijtihaadkii uu fahmay inuu fuliyo laakiin markay dawlada jirto ijtihaadka fardigii ma socdo dee waxay dawladdu goyso ayaa socda baarlamaanka iminka markaa halkan dawladdu murato baarlamaanku isku ra'yi maaha ninba ra'yi buu wadaa waa la wadaa la wadaa la wadaa isku hadaf baa loo socdaa matala in iswilal la hagaajiyo laakiin sidii lagu hagaajin lahaa baa laga murmaya marka la murmo ciddaa dawladda matasha yani go-aankay gaadhaan baa socda macnaheedu ma xagkooda inu diin yahay kuwa qoladan inaa inaanu saxayn ee waxa weeyaan sawaabka iyagu saasay u doorbideen waxaa lamida qadaaya alijtihaadiya masaa'ilka islaamku ogoliya laga ijtihaado marka la ijtihaado kii sawaab la doorbidaa markaa la qaadanaya laakin macnaheedu maaha inu kaasi ilow ilow boqol kiiba boqol saxya waxaa dhici karta inuu soo gabsay oo kakala saxsay laakin hadafku waa inuu mid ahaada yani muslim saxsta waa inaan la ahay muslim istilaya waa inaan la ahay muslim dhan waxu kala wado waa inaan la ahay waa in muslim wax kula wada doonaya meeshiisan uu jiro oo ah in ilaahay kitaabkiisa iyo sunada nabiga la soo celiyo maaha mid reer hebel raba inuu wax ku nooleeyo maaha mid hanjiwadaad doonayo maaha mid quraan waa mid raba inuu kitaabka alle iyo sunada nabigu soo noqoto marka xagkaasi la gaadho masaa'ilka yaryara khilaafiga ilaahay wuu baneeyey in laga ijtihaadi karo ama se ra'yi lagu kala noqon karo waayo islaamku maaha wax kalimatu samaa qof waliba intuu mid un ku hadlo dabeetana kaa un ugu wada daybo daybo ulil amriga waa la adeecaya yani marka ilaahay kitaabkiisa dadku ku dhaqayaan calaa kulli xaal waxaan uga jeedaa masaladan masale sharax ballaaran dhanka ijtihaadka uga baahan bay laakiin dhanka asalkii wuxuu yihi inuu muslimku mid ahaado wallahu aclam duruufaad badan baa jiray markii soomaaliya la joogay oo diidanaa xarakada islaamiga xataa in la ogaado inay xaraka tahay yani nidaamadii wadanka jiray marka loo eego dhibaatooyin aada u tiro badan oo kale ayaa jiray laakiin waxaan rajaynaynaa inay ku socdaan hadaf qura maantana walaalkeen inoo sheegay halkan markuu fadhiyey inay wadaan sidii ay mid qura u noqon kari lahaayeen calaa kulli xaal ama meelahaanta la joogo ama mide ee waxa la isku raacsanyay kitaabka iyo sunnaha siba ka wada dhexeeya jamaadaha miyaad aragtaa wax bendi qura isku raacsan oo leentaa laga dhexeeyo waxay isku raacsanyay ma jireen nimankiisu wataa laakiin nimankana waxay isku raacsanyay kaa wixii laga helaa kitaabkaa wixii laga helaa ibn waxa ummadda hogaaminaya amase u raacay ma aha adigu markaad cid u gargaarayso uma jeedid reer hebel u gargaar ama qolada yar u gargaar waxaad ujeedaa inaad ilahay kitaabkiisa u gargaarto ka cidaad aragto inay hore u wadayso usii gargaar laa ba'as kaadad u arkayso inuu dheeraynayo waxaa laga yaaba wadadu kasoo wareegaya kaniyo kani wadadu ka wareegaya inay kala yaro dheeryihin ama inay kala dhow yihin ama inay kala fudud yihin saa daraadeed kaad u aragto inuu wadadiisu ta ugu fudud tahay ee kitaabkii si fiican u waafaqsan raaca hadduu kaasi natiijada horgaadho ka kalena u aayidaya oo ilay halkaynu ku soconay inay gaadho allah ku barakeeyo ka kale marka meesha hadday timaado ummadda muslimiinta inay xad gaadho dee maaha dictatorship qolo yaroo wadaado duwab xiran ay dadka isku hogaansanayso dad kalena la odhanaya intaasa kitaabka taqaana daba socdo kitaabku dadku ka dhexeeya nin walibana wuu baran karaa ummaddu qofkay diqa ku qabtay ku kalsoontay ee loogiya inuu kitaabka raacisay unbaa maamulaya nin gaaroo le annaga idinka wakiila kitaabkii ma jiro ee kitaabku dadkao dhan bu ka dhexeeya marka cid gaar oo le annagaa dadka hogaaminayna meesha tan ma taalo ee waa inuu noqdaa kitaabkana mid ummadda udhexeeya calaa kulli xaal waxaan ujeedaa laba iyo isku qaldami hadafka iyo haayada iyo waxa la raadinayo danta laleeya loo socdo iyo masaa'ilka yarna qiimeyntooda aaraada dadku a isku khilaafi karto marka masaa'il yarda aaraada dadku isku khilaafi karto walow jamaaca qurana xataa la isku yihi hadii la isu wada keeno waxaa laga yaaba hadii la yidhahdo isla see loo gaadhaa inaan ana ra'yi ka qabo adna aad ra'yi ka qabto labadeena ra'yi maxay ku salaysan yihin diinta waynu isku waafaqsan iyo adiladeeda laakiin waxaynu isku khilaafsannahay waxa ka ratibaya masalan aan tusaale ku siiyo waxaad adigu tidhi aan dagaalamo anna waxaan ku ihi waa dagaalami mayna ukaadi islaamku goorta la dagaalamo iyo goorta la dagaalami waa cadday laakiin maxaynu isku haynaa waxaad adigu tidhi haddaynu dagaalano islaamnimadii horey usoo noqonaysa dhibaato badani ma jirto waxaa khasaaraha dadka gaadhaya intaasu leegay khasaaraha intaasi waa wax laga tallaabi karo markaa islaamka la gaari karo waa markaad adigu taxliil siyaasiya ku samaysa wadciga iyo qiimayntiisa waxaa laga yaaba aniguna inaan ku idhaahdo dagaalka maanta haddaynu galno ma filayo guuli naga raacayso dhibaatadu way tiro badan tahay mashaakilka sidaan u xaliil karno aan wadna dacwada hortooda dagaalku haynoo yaro dambeeyaan saasa yeelo markaynu gaadhno xadkiisa aan dagaalano iskuma khilaafsanin in islaamka la soo celiyo iskuma khilaafsanin nusuusta qur-aanka meesha ku qoran laakiin waxaynu isku khilaafsanay qiimaynta wadciga kan sidaad sheegaysaa hadday run tahay oo markiiba la qaban karo waxaan sidaasana fuli karaa caynkaas oo saas taxliilku sax yahay adaa saxa laakiin haddii aan taxliilkaagaasi sax ahayn dee anaa sax noqonaya marka labada nusuusoodba meesha way yaala oo maslaxada markasta in la horumariyo nusuustii inay meesha taalo laakiin sida aynu u qiimaynayno wadciga kanbaa wuxuu u baahanyay daraasa dhan oo daraasa siyaasiya leh daraasa iqtisaadiya leh daraasa istraatiijiya leh dhan walba waa inaynu ka wada darisano taasi haddaynu isku khilaafno dee natiijadana waynu isku khilaafayna waxa laga yaaba adigu inaad tidhaahdo war siyaad barre ka hor imaatinkiisa dadkao dhan buu ninkana cagta marinaya waa kaarqabahe dadku intay xoogeysanayaana ninka iska dhicinayaan ha dagaalamina ka da in siyaada la dagaalama ma diidan laakiin waxaa diidantaa deeday weli uma babacdhi karayna dadka hajabini anna waxaa laga yaaba inaan ku qanacsana waa ninkan waa nin laga xoog badan kare dadkuna inagayna raacayaan markiiba ninka hadaafadayn waxba inaga dhiman maayaan shan brig baa meesha lagu qabanay marka ninkan in la qabto dadka laga qabto iskuma diidanin waxaynu isku diidannahay sidii loo qabanaya laga yaaba adna inaad leedahay qiimeyntayda tani waa qiimayn saxaanaan kule waa qiimeyntadaasi sax maaha dhibaatada ma ka imanaysa haddaad hubto inay dhibaatadaas ka imanayso waxaa la hubaa inaad raaci lahayd waayo masuus baa taala diidan haddaan hubo inaanay ka imanayninna waxaa la arki lahaa inaan ku raaco waayo nusuustaasaa bandhigaysa idan wadciga qiimayntiisa waa laga yaabaa inaynu isku isku si uu qiimayn kari weyn calaa kulli xaal laakin hadafku waa inuu mid noqda usuushana waa inay mid noqota innagana waa inaan dhibaatayna dhex jirin waayo labadeeni meel baynu ku wada soconna labada jimalakin meel kuma wada socdaan ama sandali kuma wada dhaxayso innagu waa inaynu dad qura lahaana taasi waa asbaab dhici karta laakin waxaan leeyahay ra'yigaagu waa sax waana in muslimku midooba khaasatan duruuftan ay maanta ku jiraan waa inay mudoobaan oo gaaloo dhami ay dhan ka wada jirto iyo cilmaan iyo dadka balaayawadaoo dhami idan duruuftani waa duruuf ku qasbaysa inay midoobaan waana ugu raacsan inta ku midooba wallahu aclam wax yar baa inoo ka hadhay waa ogeysiiskii kama dambaysan si lix daqiiqadood baa inoo ka hadhay baalaha waxawigo marka cumar oo raggii hore fartaasi ku jiray asalaamu calaykum وعليكم السلام waxaan walaal su-aali ahaa markii uu maraykanku tegay soomaaliya runtii dad fara badan oo anibaan kamid ahay waxaan aan filayay maaragtay in dadyawa islaamka ah gaar ahaan soomaaliya ay ku dhawaaqaan waxaa jihaad lagaga hortago waayo dee xal kale oo laga- ma jiro ama wax siyaaso la oran ma jiro laakiin waxaan arkay fakasyo laga soo diray eh, gaar ahaan xafiisyada itixaadka ay ku leeyihiin sacuudiga oo ay leeyihiin wadaadda kale ayaan xitaa kala tashanay arrintan oo xitaa aan soomaali ahayn waxaana fiyoodeen in aan wax jihaada lagu dhawaaqin ee arrintan bal xal kale loo raadiyo yani in dadka la dhex galo oo balada yani waxyaalaha caynkaas galaan marka war ma ka haysta adigu yani waxyaalaha ay ku suurtoodeen ama sababay yani in saas dhaa allahu aclam
bismi illahi raxmaan raxiim sideedaba maamaha carabiya jirta waxaa la yidhaha ahlu maka adra bishaabiha reer maka baa la yidhi meeshooda waxaa jira iyaga kaaga og waxaan oga jeedaa ninka yurub jooga kolley waxaan jeclay soomaalida waxay tidhaa habar fadhida legdina wax uga fudud ninka yurub jooga wuxuu jecel yahay inu isaguna halkan iska joogo dadka xaggaa joogaana wax walba inay qabtaan oo dhintaan oo maraykanka eriyadaan oo kan meel kasta ka ridaan yani war xal sixriya meesha tan ma jiro walaalka muslimkee halkaa joogaana dee ula sixiro oo intuu cid walba ku karbaasho ama uu ku islaaminayo ama uu dabada kaga dhacayo ma haysto qofka muslimkiina dee isaga maaha waxa isu jihaadaya wuxuu u jihaadayaa ummadda muslimiinta ee meesha degan ummaddan buu rabaa inuu xoreeyo idan ummaddan waa inuu wacyigeliyaa ka dhaadhiciyaa sidii loo xorayn laha ama waxa kanay ku midoobi laha calaa kulli xaal mas'alada odhanaysa mawqifkii xarakadu qaadatay maxay tahy wallahu aclam waxaan leeyahay xarakaadka muslimiinta ee meesha jooga markay wadcigooda daraaseeyaan wixii ku munaasibun bay qaadan doonaan waanay muuqan doontaa taasi maaha midaan anigu leeyahay anaa yurub joogo oo xaalada yurub idinka oga meesha ku dagaalama ee waa waxay iyagu markay duruuftooda qiimeeyaan dad cilmina baa u jooga dad wadciga og baa jooga meesha waxa ka socda og baa jooga markay iyagu qiimeeyaan waxay u arkaan ayay ku dhaqaaqayaan iyagoo u arkay inuu ilaahay darteeda u qabanaya laakiin ma jirto arrin odhanaysa ama way adagtay tobanka inan ee yani marka la helo shan kun oo inan oo muslimaba meel ha kusoo geeriyoodana cidiba ka dambeynaya ama kaad u dagaalamay tiba hadduu isagu ku geeriyooda xaggaad ka dagaalamay yani dhibaatada waa iska badantay calaa kulli xaal waxaan ujeedaa mawqifkay qaadanayaan muslimiintaasi ahlu maka adra bishacaabiha iyagaa meeshii jooga iyagaa kitaab islaamiya haysta waxaan rajaynaynaa wixii ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga ku toosan ee dadka muslimiinta ana dani ugu jirto inay mari doonaan wallahu aclam